wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlada goboleedka jubbaland ayaa deeq biyo dhaamin ah gaarsiisay deegaanka xamareeye ee hoos tagta magaalada kismaayo maadaama biyariya ka jirto islamarkaana ay ku nool yihiin dad u badan xoolo dhaqato iyo beeraley xilligan soo food saartay biyari kadib markii inta badan ay gureen ceelashii biyaha ay ka cabi jireen dadka iyo adduunyada deegaankaasi qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah ee biidhaaminta loo sameeyey ayaa sheegay in xilligan biyi la-aan ay ka jirto deegaanka waa maad celinaynaa biyaha inoo keena maanta iyo dhibka aan u qabnay iyo meesha aan joogno alxamdulilahi rabbi alcaalamiin aaday u mahadsan yihiin mahadaan iyo shukriyan mahadaan u celinaynaa waan ku mahadsan yihiin waxay kaloo noo dhimanaa iyaga iyo walaalahayna kale ayagana waa uga baahannahay iyagana in nagala soo caawiyeen aad baan ugu rajaynaynaa ugu baahannahay biyaha aad ayaan maaragtay ugu rajo weyna alxamdulilah waa ku mahadsan yihiin waa maaragtay aad meel waa ku faraxnay waana mahadsan yihiin mahadaan u celinaynaa wixii dambe oo dhimano biyahana mar kasta waa u baahanaynaa haddana biyaha noo keena alxamdulilah waa ku faraxsannahay ninkii noo keena qararaasiye iyo wixii wada ilaahidinkiis annaga horta waxaana beerale beerale nahay sana horaan sacabnay waa naga abarsadeen sana ka horyaa sacabnay waa naga abarsadeen aad baa u dhib qabnaa beeraha horta xaggooda waa ku dhib qabnaa kow midda kale labaad isku mahadsano midda kaloo labaad maxno oo noo saddexaad oo jira walaalayaalow waxaa aad u dhibquna masajid u baahna aad waxay ugu baahay qabeen biyo alxamdulilah biyihii waa loo keenay walaalahayna ka caawiyey waanu mahad celinaynaa wasaaradda beeraha geelle waxaan leenahay intaas inka badanba waa ka rajaynaynaa mahad celina wuu naga mudan yahay intaa waxaa dheer dadka baahidooda biyaha biskuma ekeen waxay u baahan yihiin meelay ku cibaadaystaan xagga masaajidka oo kale waxay u baahan yihiin meelay ardayda iyo wax ku bartaan si ay ugu adkaystaan nolosha dhiirigelinna ay ku helaan meel ay ku cibaadaystaan ee ilmaha wax ugu bartaan xagga iskuulaadka oo kale waxay u baahan yihiin in deeq lasoo gaarsiiyo jilaal kulol baa aada noo hayay wasiirka beeraha mudane geelle maxamed aadan waa mahadsan yahay mahad allah iskale ka soka asaa ku mudan asaa mahadsan asaa noo keena biyahan marka waxay kaloo ilaahay nooga soo dhiibana waan ka rajaynaynaa inaa isaga iyo laagiisa aan ka helno marka alxamdulilah maanta biyo waan helnay waxaan u baahannahay waxay kaloo bilo'aadanka ku noolaan lahayn u baahannahay sidii raashinka dharka wasaaradda beeraha waxaan ka rabnaa beerahaan leenahay inay naga caawiso oo makiinado aan ka helno dhaqaalo aan ka helno caawinaad aan ka helna